maamulka degmada wajaale ee somalilan ayaa dugsiga sare ee kaamil ciise ku wareejiyey buugaag ay dowladda hoose ugu tala gashay ardayda dhigata dugsiga sare munaasabada wareejinta deeqdan buugaagta ah ayaa waxaa goobjoog ahaa maamulka gobolka kan degmada madax ka socotay wasaaradda waxbarashada somalilan iyo maamulka iskuulka gudoomiyaha waxbarashada degmada wajaale nuux cige ayaa ka waramaya deeqdan buugaagta ah
laydinku wareejinayo buugtaasoo aan filanay inay wax badan ka tali doonto waxbarashadiina iyo culuntiina sekondariga ah si gaarna waafaci doonto fasalka maanta qolada foofoorada imtixaanka u fadhiisan doona runtii waxbarashada in wax laga qabto oo maamulku wax ka qabto oo codka soo joogtaa wax ka qabato waxyaabaha aasaasiga ah ee madaxda u yihiin weeyi aad iyo aad bay runtii farxad weyn noogu tahay in aanu maanta isku dayno bal inaan haddaba waxuun ka geysanno waxbarashada magaalada sanadkii hore foonfoorkii hore waan la joognay ee qalinjabinayey sanadkana waanu la joogi doonaa insha allah hadday kab tahay iyo haddii ay tahay maxaanku idhaahdaa caamoba ilaa inta aanu joogno waanu idila ag istaagi doonaa waana runtii waxna faran ilaahayna waxaa idinka baryanaa in idinkana ilaahay idinku anfaco idinkuna aad dadaashaan mooraalka ay madaxdiinu idinla ag istaagayso idinkuna berrika maalin marka aad madax noqotaan aad dadkiina u ag istaagtaan waa wax iskutus madaxnimadu waa hoga tusaalayn waa in midba midka ka dambeeya uu ku dhiirado mukhtaar muuse oo xasan gudoomiyaha degmada wajaale iyo xubnaha kale ee munaasabada goobjoog ahaa ayaa u mahad celiyey cid kasta oo kaalin ka qaadatay deeqdan bugaagta ah aniga oo gaar ahaan ahaa macallin muddo labaatan sana ah oo dareenkaygu mar walba ku xidhan yahay bahda waxbarashada dareemayana baahida ardayga haysa jawaabta ugu habboonee aannu awoodaynana inaannu ka jawaabna ay waajibkaygii tahay ayaa maanta qiimayntii aannu samaynay waxaa noo soo baxday in dugsigu baahi weyn u qabo buugta ay wax ka baranayaan oo aad ugu yarayd waxaannu ka maamul ahaan markaa ku dadaalnay in aannu foomman ilaa foonfoor u keenno buog aad ka raacataan casharradiinna gaar ahaan ardayda foonfoorka ee sannadka baxaysa inkastoo wakhtiguu kooban yahay ay ka faa'iidaystaan si aqoontooda ay ku difaacanayaan imtixaanka soo socda ay u fiicnaato horumar waxbarashana u noqoto sannadkii hore sidaad la socotaan dadaalkii faraha badnaayo guubaabintii badnaydeennu samaynay waxay keentay dugsigeennu inuu wanka u galo gobolka gebiley arrintaasina waxay ahayd arrin dhiirigelin wanaagsan u noqonaysa ardayda maanta foonfoorka u fadhiisan doonta intiina ka dambaysa derajadii derajo ka sarraysana waa laydinka rabaa insha allah haddii ilahay dha waana ku guulaysan doontaa waxaan leeyahayadana waxaan leeyahay buugta adeer ee maanta aannu idiin keennay ujeeddadeedu waxaa weeye intiinna joogtaana inaad ka faa'iidaysataan inta idinka dambaysana ay dhaxal u noqoto oo ay ka faa'iidaystaan mustaqbalka oo aad uga tagtaan insha allahu tacaala maxaa haddaba muhiimaddu ay tahay ardayay buugtaa maanta aannu idiin keennay waa macallin aamusan cidda ka hadlinaysa waayo kow macallinkaa ka hadliya laba haddana yaa ka hadliya ardaygaa ka hadliya inaadna sheekaysataan oo aad ka hadlisaan oo muhiimadda iyo faa'iidada ku jirta aad kala soo baxdaan oad maskaxdiinna ku wareejisaan ayaa loo baahan yahay tog wajaale oo maanta buugtii dugsiga sare oo ka kooban fasalka koowaad fasalka labaad fasalka saddexaad fasalka afraad oo macnahoodu yahay fom n fom t fom tre iyo fom for dugsi sare noo keenay oo ardaydaasi u keenay oo u soo hibeeyey oo baahi aan u qabno aawadeed ka jawaabay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa buugtaasi wax badan bay noo tari doonaan haddii la idhaahdo ardayga oo magaranaysa ayaannu jaanis ugu helinay inay buugta u dhammaadaan ardayga oo magaranaysa jaanis u helaya inuu buugta marba halkuu casharka marayo marxaladan uu marayo la socda
buugaagtii manhajka oo wan ilaa foor ka kooban dhammaantiin ardadood ka wada qayb gelaysana waa layna siin doonaa insha allah iminkaas intii u horraysay jaasadda kolay la siin lahaa sanad dugsiyeedkaan ka soo gudubnay galaas walba uunbaa iminka la sii bixin doonaa insha allah laakiin dhammaan waxaa la siin doonaa iskuulka oo dhan baa buugta la siin doonaa si kastaba buugaagtan ayaa wax badan ka tari doontaa fahamka ardayda